wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed caynta ayaa sheegay in wasaaraddu ay ka go-an tahay horumarinta kaabayaasha dhallinyarada iyo ciyaaraha ee guud ahaan hirshabeelle wasiir maxamed caynta ayaa tilmaamay in muddada u dambeysay la gaaray guulo la taaban karo gaar ahaan dhanka dhismaha garoomada iyo xarumaha dhallinyarada sidaad ka warqabto wasaaradda magaceeda waxaa la yihahdaa wasaaradda dhallinyarada iyo sboortiga waxay ka koobantaa laba qaybo aada waaweyn dhallinyaradii iyo sboortigii intii aan joognay waxyaaba badanaan ujeedka guud ee lahayn waxay ahayd inaan bal aan dhallinyarada barnaamijyada dhallinyarada ku aadan inaan xoog badan saarno oo hadday ahaan lahayd dhallinyarada iyo kobcinta doorkooda iyo dowladnimada inaan wax badan aan ku qaadno sidoo kale sboortiga qaybihiisa kala duwan asagana inaan waxaa la yidhahdaa aan abuurno fursad aan ku horumarinayn sboortiga hadday ahaan lahayd dhisidda garoomada hadday ahaan lahayd tartamada sboorti ee isdhexgalka bulshada aada u xoojinayo si dhallinyaradii looga looga sii jeediyo waxyaabaha noloshooda saameynta xun ku yeelanayo intii aan joognay waxaan rajaynaynaa inaan dadaal badan aan muujinay markay noqoto dhallinyarada waxaa jirta inaan tababaro badan aan u qabanay dhallinyarada kor u qaadnay doorkooda haddii ahaan lahayd ka qaybgalka dowladnimada ka qaybgalka maxaa la yidhaahdaa amniga ka qaybgalka siyaasadda iyo dhammaan wixii la xiriiro dhallinyarada iyo doorkoodii nololeed inaan tababaro kala duwan aan ku qabanay degmooyinkii deegaanada kala duwan ee dowladda hirshabeelle oo qiyaastii hadda intaan wasaaradda joogno wasaaraddu waxay tagtay laga soo bilaabo aadan yabaal maxaa la yidhahdaa jowhar balcaad moqokori maxaas beledweyne matabaan bulo burde iyo farlibaha intaba intaasoo aan kusoo wada qabanaynay hadday noqon lahayd tababaro dhallinyarada aan doorkoodii maxaa la yidhahdaa ka qaybgalka bulshada aan kor ugu qaadi lahayn ama hadday noqon lahayd tartamo aan maxaa la yidhahdaa aan qaban lahayn sidoo kale wasaaraddu inta ay jirtay hadda anigoo aada ugu mahadcelinahay bahda wasaaradda heerarkooda kala duwan in ay suurto gashay annagoo kaashanayna hay-adaha caalamka inaan wax ka qayb galnay